mar qof islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida qof islaamnimadiisa wanaaggeeda islaamnimada wanaaggeeda waxaa ka mid a tarkuhu inuu ka tegitaankiisa maa laa yacniihi waxaan dan ugu sugnayn qof islaamnimadiisa waxyaabaha wanaagga oo islaamkaas ou kaamil ku naqanaya waxaa ka mid a qofku inuu ka tago shayga maalaayacniga shayga aan qofka dan ugu sugnayn maxaa yeelay wixii adiga aan dan aakhirana kugu sugnayn dan adduunyana kugu sugnayn inaad wakti isaga dhumisid waa laga fiican yahay marka waa xadiid gaaban laakiin ku tusaayo islaamnimo dhaba qof islaam ah islaamnimadiisu waxay ku wanaagsan tahay wixii aan daro kugu jira inaad ka tagtid wixi aan daro kugu jira inaad ka tagtid maxaa yeeley culamada meeshaas waxay kasoo qaadaan waxyaaba fara badan ay kasoo qaadaan kasoo qaad markaad sheeko dhegaysa lahayd ama waxaan micno lahayn oo wakti kaaga dhumi lahay oo derbiye fiifiiris iyo ma haddaad iska cibaadaysatid haddaad ilaahay caabudid haddaad naftaan u raaxaysid oo cibaada dambo inaad cibaadaysiiso ama masaajidka kasoo kale iskaga ictikaaftid waxyaabahaas oo idin marka waxay ku tusaysaa wax aada u wanaagsan inay yihiin wax aada u wanaagsan inay yihiin naftaantaada inaad u samaysid saacada ilaahay la xisaabtad saacada adigan ayada la xisaabtantid saacadaad ku talagelaysid maxaad soo qabatay beriga hawshaad maanta qabatay maxay tartay waxaad ku dhawaaqday ma fiican yihin masoo xun yihin culimadu waxay dhihi jiraan haddaad adiga rabtid kelmad inaad sheegtid horta bal intaadan sheegin ku xisaabtan waxaad tidhahdaa waxaan aan samaynayo ilahay raalli maigaya ajir ma ka hela haddaanan ka helin maxaan u samaynaa haddaanan ka helin maxaan u samaynaa marka qofku inuu xisaabtamo wax weyn waayo laakiin hadduusan xisaabtamin cimrigana waa ka dhamaana waxyaaba badan oo khasaara in kumana waa laga yaaba inuu timaado alxadiidu thalith cashar xadiidkii saddexiy tobanaad marwiyun waayo kii laga wariyey can abi xamzata abi xamza ayaa laga wariyey anas ibni maalig ahay ninka khaadimka nabiga ahay